الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبي كريم على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جماacadii baynu kusoo jirnay salaadii جamacada waxa uu markaa yihi وayundb لqاsid الجamاعة ninkii jamca doonaya waxaa loo suneeyey almashu bsakiina si degan inuu usii socdo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa midkiin marka uu salaada tegayo yuu ordi facalaykum bisakiinati waalwaqaar si degan usii socda maxaa yeele ilaahay boqorkaabuu qofku is hortaagayahay isagoo xiiqsan oo daalan inuu hortaga maaho buuftaamayo salaadii waa inu si khushuuca u togkado wamaa faatakum wamaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimu wixii aa soo gaadhaana tukada wixii idin dhaafana dee xagga dambe kala soo yimaada wayuxaafidu waa ilaalinaya calaa idraaki fadilati takbiirati lixraam takbiiratu lixraam fadliga ay leedahay inuu gaadho buu ku dadaalaya maxaa yeelay takbiiratu lixraam oo la gaadho oo imaamkii lala xidho fadli weyn bay leedahay sidaa awgeed taa inuu isku mashquuliyo oonu ka habsaamin bidh meesha ku jira weeye wa taxsulu waxa ay ku sugnaanaysaa bian yashtagila btaxarum waa inuu ku dadaalo inuu salaadii xidho caqiba taxarum limaam markuu imaamkii xidho ayuu isagiina isu diyaarinaya inaanu meeraysanin siina sheekaynin allahu akbar isaguna raaciyo waayo nebigu waxau lahaa calayhi salaatu wasalaam waidaa kabara fakabiruu marka uu allahu akbar yidhaahdo saad ilen waxay keentaa tartiib iyo tacqiibe allahu akbar dhaha idinkuna saa darteed bay mar walba asxaabta ku dadaali jireen in aanay dhaafin fadiilatu takbiir oo fadiilatu takbiir fadiilatu ljamaca fadiilatu tasliim saddexdaasaa isdaba yaala markaa qofku saddexdaba inuu ku dadaalo inuu gaadho way haboon tahay inuu imaamkii la xidho jamicii haleelo lana salaamo nafsado laakiin waxaa dhici karta inuu dee takbiiratulixraam ay dhaafto tii fadligiiyo salaamta ay uu gaadho waxaa dhici karta inuu fadiilatu takbiir iyo fadiilat aljamaca uu haleelo oo fadiilat atasliim ay dhaafto de waaba isagoo ka goosto oo kale matalan walow dakala hadii uu galo fii naflin sunnuu galay qofkii fa uqiimat aljamaca jamicii baa markaa loo aqiimayba jamicii ayaa loo aqiimay adigoo raatibadii tukanaya atamahu uu dhamaystiraya in lam yaksha haddaanu ka cabsanin fawaat aljamaca inuu jamicii dhaafo wailaa hadduu ka cabsadana qatacahu wuu jaraya markuu labadii ragcadood xidhay ayaaba la aqiimayba shawaaficdu waxay leeyihin ha iska dhamaystiro qofkani oo ha gaadho un dee jamiciina laba ragcadoodba ha ka gaadho oo ha isku fuuqsado amaba ha wada haleelo labada fadliba fadligii raatibadu ay lahayd iyo fadligii dee jamca ya ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha waaiicu rasuula walaa tubtiluu acmaalakum camalkiina ha burinina aayaddaasay markaa usoo qaadanaya xadiidkii ahaa laa salaata idaa uqiimat ilmaktuuba taa faradkaa marka la aqiimo salaad kale ma jirto waxay ku fasirayaan isagana salaad mustanafa weeye ta la sheegaya oo iminka mid la bilaabayo weeyaan laakiin ta lagu jira ma ah taasay iyagu ka awileen marka waa masale khilaafiyo dee culimada qaarkoodna u adiga arkay ee ay leeyihin ha iskaga baxo ha galawn jamca walow dakala fi lfard salaadii faradka ahayd haddii uu galo munfaridan isagoo keliya fa uqiimat aljamaca jamicii baa la aqiimay nudiba waxaa loo suneeyey qalbuhu inuu ugediyo naflan sunne ragcatayn inuu laba ragcadood ka dhiga inuu laba ragcadood ka yeelo uma yaqtadi dabeetana wuxuu ku dayanayaa imaamkii si kastaba haatee in jamiciiba laga baxay bushaw qofkani mooday uu yar fikirayo iyadoo la fadhiyo oo salaadiiba aan la gelin buu mooday in jamacii laga baxa kiisii buu iska xidhayba markaa oo uu doonay inuu tukado markaasaa la aqiimay isagoo ragcad iyo meelahaa tukaday wuxuu yeelayaa kolka sunna u rogaya laba ragcadood oo sunnaa buu kusoo gaabinayaa gebigeediiba dabeedna waxau la xidhanayaa jamicii intuu sunno ka dhigo uu dhamaysto buu la xidhanayaa jamici midhkaa weyata uu ka hadlay fain lam yafcal haddii aanu sidaas samaynin wanawa liqtidaa ku dayashuu niyooday fii atnaai salaat salaada dhexdeedii uu ku daydo saxa wa kuriha walazimahu lmutaabaca saddexdaa arrimood baa ku waajibaya ayaa sugmaya meesha wuxuu ihi kol haddaad farad gashay waxba harogi faradkaagii iska wado jamacanna iskaga xidho oo dee ku dayo way iska ansaxaysa laakiin waa karaahiye oo sidii waaridka ahayd buu khilaafay macnaha daliilbaa kusoo arooray buu leeyahy kol haddii uu dee rogay salaadii ku xidhayna dee waxa waajiba un inuu imika raacraaco oo gooni aan u soconin macnaha isagiio hal ragcad tukaday baa salaadii la galay waxa u banaan isagoon ka bixin sunnana u rogin inuu ku xidho oo sideedaba adoo salaad ku jira dar kaloo agtaada yimi waad ku xidhan kartaa ama jamac agtaada ka samaysa daliilkeeduna nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa kii abubakar ku xidhay markuu nebigu yimid abubakar oo dadka tukinaya ayuu dabeedna yimid nebigu abubakar baa dib u baxay nebiguna salaadiibuu galay abubakarna nebigu ku xidhay dadkao dhamina nebigay ku daynaya oo lagu xidhay macnaheedu waxa weya nin salaad tukanaya oo nin kale ku xidhay baa kasoo baxday marka way iska ansaxaysaa oo dee waxa uu leeyahay macnaha waanu rogin sidaa darteed mutaabaca ayaa ku waajiba inuu raaco raaco imaamka haddaba waxau ihi fain saxa fain tamad haddii ay dhamaystiranto salaatu lmuqtadi kii dhexda kaga dayday salaadiisi hadday dhamaystiranto awalan intaanay tii imaamku dhamaystirmin intadara wuu sugayaa imaamkii intuu salaadii soo dhamaysanayo fi tashahudi buu ku sugayaa ataxiyaadki aw sallama ama uu salaamo nabsanayo nin kale ragcad buu kala horeeyey imaamka oo isagoo ragcad tukaday buu jamacani samaysmuu ku xidhay de isaga waxa macruuf ah saddex ragcadood markuu tukado salaadii si afar tahayd inay u dhammaanayso iyadoo weli imaamkii iyo jamciiba daa'im idu hadhanta muxuu samaynayaa marka waxa uu samaynayaa buu ku yihi waxa isaga banaan inuu sugo kolka ataxiyaadkunbuu ku sugaya ataxiyaadkunbuu duco dheer iska qabsanayaa dabeedna intay ragcadoodaa markay u kacaan wuu ka hadhaya intay soo tukanayaan iyagu ayuu markaa kusii sugaya ataxiyaad muxuu ujeedaa liyaxuza fadiilata tasliim fadligii salaamo naqsiga maca alimaam uu lahaa si uu u gaadho ayuu doonaya marka imaamkiiyo jamci ay iska soo dhamaystaan ragcadoodii ay salaamo naqsidaan unbuu isna raacinaya sidii imaamka salaatulkhawfka tukinayaaba jamcu inta ay dhammaysanayaan ragcadahooda baaqiga ah ay u kacayaan uu u sugayey si fadiilata tasliim ay u haleelaan jamcu intadara fi tashahudi tashahudka dhexdiisu ku sugaya markaa wasallama maca taasi waa masalo aw sallamana dee iska salaamo naqsanayaaba wey waa masalo kale aw sallama taa hore mid bahayd midka labaadna waxa weeye kol haddii ay wada socdeen intaa hore laakiin iyaga ay ragca u kaceen isagiina ay u dhamaatay dee inuu yidhahda assalaamu calaykum uu iska socdaba uu ka goosto macnaha inuu suga iyo inuu ka goosto labadaba isaga banaanyi ada isaga u dhamaatay walaw axrama maca alimaam qofkiibaa imaamkii la xidhay uma akraja nafsahu min aljamaca jamciiba uu iskaga goostay wa atama munfarida isagoo keliya buu iska dhamaystirtay salaadiisi jaaza way iska banaanta laakin yukrahu bilaa cudrin cudur daar la-aan waa karaaha qofku hadduu jamca ku xidho inuu jamca la socdo iyo inuu ka goosto dee labaduba waa wax jira jamca inuu ka goosto waxa u saamixi karaa cudurdaar dee cadaabta uu kaga goosan karaana xagga dambeu markaa inooga sheegi doonaa waxaa kamida dee imaamkiibuu arkayoo nijaasa xagga dambe ka saaranta wuxuu aaminsan yahay inay ka burayso imaamkiiyo faatixadii ku dhoobaystay buu arkay oo dhan walba marooriyey oo calaaliyey qur-aan ruuga jejebinaya markaasuu is yihi diyaar maad noqotaa qaari umi ku xidhay gaarkiisuu isaga goostay waa cudurdaaro way isaga banaan tahay kolka laakiin haddii aan wax cudurdaari jirin oo dee isagu uun markaa maha la xintamaya imaamkan ama ha karaahiyeysanaya si kale uga goosto markaa waa karaahiyu ku dhacay qofkaas bilaa cudrin amaa bicudrin ka tadwiil alimaami wa maradin laxiqahu wa tarki alimaami sunata maqsuuda ka qunuutin falaa tukrahu lahu niyat lmufaaraqa haddii cudurdaarkaasi jiro dee uba xamiliba waayaba madaxaaba dawakayaba ninka amaba uu xanuunsadayba ilaah wuu iskaga goosan karaa marka walow wajada alimaama raakican imaamkiibuu u yimi isagoo foorara oo jamicii dee tukinaya laakiin rukuuc ku jira axrama muntasiban horta qofkan yimid gadaal ha xidho isagoo sara jooga isaga oo taagan ha xidho uma kabara lirukuuc intaa kadibna rukuucdii ha u foorarsado isagoo allahu akbar siile haddaad u timaado jamiciyo rukuucsan iyadoo imaamkii uu tukanayo waxaa aboon buu ku leeyay laba takbiirood inaad kala saarto allahu akbarta hore aada ku xidhanayso waxaa shardi ahaa inay sarajo ku dhacdo markaasii foorra waa inaanay kaaga dhicin allahu akbar un hadduu si yidhaha isagoo sii foorarsanaya waa ka sheegi doona in dee shardi meeshii uu ka baxay ama rukni dhan oo qiyaamkiiba ka baxay oo waxaa shardi ahaa inay ku dhacdo rukniga takbiirat lixraam isagoo taagan allahu akbar allahu akbar allahu akbartii horena waxay ahayd salajoogo tii waajibka ayd ba ahayd rukniga ahayd tan sii socodkuna waa sunni sida uu kuu sheegaya waa sidaas marka uu intaa shardigaa xidhaya intan dambe u araaranaya dadkuna aada bay isaga degdegaan waktigaa oo wuxuu qofku soranaya ragcad gaad mar haddii qofka dhaaftay takbiiratulixraam meeshii kale uu ka gaadhaaba waa dee jamaca fadligiisii uu haleelaya cadadkii ragcadahana dee siduu nebiguba kula talinaya calayhi salaatu wasalaam dadka qofku gadaalunbuu la imanaya muxuu isuba dhibiba markaa fain waqaca bacdu takbiirati lixraam allahu akbartan horeu ku xidhanaya barhkeed haddii uu dhaco fii gayri lqiyaam isagoo aan taagnayna sii socda lam tancaqid salaadii ma guntamayso ile markuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ninkii waxa ihi istaagoo salaada ukac dabeedna allahu akbar sidaa dhe markaa sala jooggii baa meeshii laga waayo ninkii oo sii foorara ah wadaadkii degdegaya ole in allaha maca asaabiriin taana meel ay ka keeneen moojaane oo waxau doonaya in inay ku sugaan kuwan u la hadlaya ismaqashiinaya aadna usoo ordaya ayaaba allahu akbar baa usiiyey dee waxa ku wada dhacaya salaadii oon guntamin haddaan salaadii guntaminna wuxuu usoo ordayayba waa waxaan jirin wey laa fardan walaa naflan sunno iyo farad midna u guntami maayo haddaba waxau ihi fain wasala hadduu gaadho ilaa xaddi rukuuci lmujzi rukuucdii rukuucnimo ugudaysay heerkeedii hadduu gaadho wadma-ana uu kuna xasilo qabla rafci limaam imaamku intaanu soo toosin ee aanu kasoo toosin can xaddi rukuuci lmujzi rukuucda intii gudaysay aanu kasoo toosin xasalat lahu ragca ragcaddaasi way uxasilay waxaa shardiya qofkani marka uu ragcadda imaamka ka soo gaadhayo eeg marna salaadiisii baan guntamayninba aan inooga sheekan dawshadda ah naga yareedhe baalka marna salaadii baan uxidhmayninba oo waa kolka masalan dee sii forasi ay ku dhacdo allahu akbar marna ragcaddii baan soo ayaanu gaadhayninba ragcaddii ayaanu gaadhayn marka kolka kolka aanay u guntamayn soo sheegayo siforasi markay kaga dhacdo weeyaan laakiin kolkan uu yidhi kolkan aanu ragcadda soo gaadhayn waa markay isweydaartaan isaga iyo imaamku takbiiratulixraam darajoog bay ugu dhacdo sidii wanaagsanayd buu la yimi laakiin intaanu markuu sii foorasanayo ayuu imaamkii soo weydaartay salaadii way xidhantay ragcaddii baan laakin loo tirinay maadaama aanu rukuucdii ku gaadhin imaamka taasi waa qodob goormu haddaba ku gaadhi karaa imaamka la odhanaya rukuucdiibuu ku gaadho ragcaddaa waa loo tiriyey waxa weeyaan imaamka oo rukuucdii hagaagsanaydee gudaysay rukuucnimo ku jira marka uu isaguna ku gaadho ee uu rukuuc wanaagsan rukuuca isna subxaana allahi qadar la yidhaahdo waa inay isku gaadhaan oo imaamkiioo ku jira waana isaguna la xidhaa allahu akbar intuu yidhaahdo allahu akbar dabeetana ay isku gaadhaan labadooda rukuucnimo rukuucdii gudaysay imaamku waa inuu ku jiraa kan kalena waa inuu gaadhaa rukuucda heerkii gudayay labadaba markay taasi timaado ayaa la odhan karaa wuu ku gaadhay rukuucdii hadduu sidaa ugu gaadho xaddu lmujzi lirukuuc xaddaa rukuucda oofinaysa uu gaadho ragcaddii wuu ku gaadhay oo qofka rukuucda soo gaadha raka ragcaddii waa soo gaadhay buu ahaa lafdigii xadiidku inkastoo qaarkood wax ka sheega oo xadiidkaasaa markaa muujinaya faatixada ka tegiddeediina suurad laga soo reebay inay tahy manaa faatixadii in laga tegi karo dee kol hadduu qofku rukuucdii gaadho ragcaddii wuu gaadhay xadiidkaa odhanayaa kasoo reebaya qolyaha qaarkoodna de waa kuwa le waa laga maarmaan faatixada akrinteedi sidaa darteed ragcaddaa ma haleelayo way dhaaftay salaaddii way gu xidhmay laakiin way dhaaftay bay leeyihi madhabku sidana iyagu qabaan idan iyagaynu akriyayne xasalat lahu ragca fain shaka haddaba waana kollay taasi aada bay isaga badan tahay oo imika a'imada dee masaajidada qaaliban la tukatoo kale waad baranaysaa ka aada ku gaari karto rukuucda iyo ka kale waad kala garanaysa oo mid baa aada u fudud oo markiiba iska soo noqonaya midna markaa uu rukuuco waxaad dareemi karaysaa inaad ku gaadhayso marka adaaba kala baranayaba ilbiriqsiye hagaagsan buu kala rukuucaya kanina waa sii socde soo socdo haddana oo siduu usii socdun buu soo celinaya kaama gaari karaysa waa inaad iska sugtaa intuu soo toosaya ictidaalka ictidaalkumaad kaga xidha ragcadduna waxbay ay ku tirsanaani laakin de intanaad socsocoto ajrigeedii waad helaysa oo fadligeedii qofkuu helaya fain shaka haddii uu shakiyo qofkii tukanayay hal rakaca alimaamu hal rafaca alimaamu imaamkii talow miyuu kasoo toosay can ilxaddi lmujzi xaddii gudaysay miyuu kasoo toosay buu is yidhi qabla wusuulihi intaanu kii laga soo horreeyey masbuuqa ahaa gaadhin ila alxaddi almujzi heerkii la doonayay intaanu gaadhin aw bacdahu waar talow mise intii aada gaadhay buu kasoo toosay ma intaanad gaadhin ayuu soo kacay intaydaan heerkii wanaagsanaa isku gaadhin mise intii aa isku gaadheen heerkii wanaagsanaabaabu shakeeyey macnaha talow halkii ragcadda lagu gaadhayay ma ku sugnaa mise waa isweydaarateen buu ku shakeeyey waxaad tidhaahdaa marka lam yudrik hadihi ragca ragcaddaa ma haleelaya dhe marka dambe markaa khaamisatinta dabadeedaad ka soo qadanaysa ragcaddaa ma haleelaya salaadii way way u xidhantay qofkan oo rukuucda marka laga soo tasaba de uu ku xidhan karayo sujuudu kaga xidhan karayo salaada meelaanay kaga xidhinbaba ma jirtaa soomaalidu way istaagaan u isquturaya inta laga soo kacayo intay kasoo toosayaan sujuudda wuu sugaya sarajooguu ku sugaya sidoo kale marka ay maxaanku idhaahdaa rukuucda mar haddii rukuucdaba uu ka tago ilaa inta ay soo kacayaan ama atixiyaad u fadhiisanayaan buu sugaya looma baanata qofku yay u tirsanaani laakiin fadligii fadligii wuu leeyahay jamaca iyo cibaadadan intuu samaynayo yaani ragcadda uma tirsanaani laakiin sujuud buu kaga xidhan karaa bayna sajdatayn buu kaga xidhanaya ictidaal buu kaga xidhanaya fadligeedu uu leeyahy intaas oo dhan ragcaddii umaan u tirsanayn marka haddaad sakidayba ood istiri talow ninka rukuucdii ma ku gaadhay mise waa isweydaarateen ragcaddaa maad haleelin ee ha tirsanin salaadiina ha ka bixin markaasoo kale waxay arkaan iyadoo imaamkiio dabeed gab gabgabun bay ku noqotaa waaba kaa idhahda iga maqurunta intuu iskaga baxo dib ka bilaabaya allahu akbar dambe waswaas baa ku dhacaya qof iyuu ragcaddii ka bixin salaadii ka bixine ragcaddan un ha ogaaday inaanu gaadhin fain shaka hal rafaca alimaamu can ilxaddi ilmujziy xaddii rukuuc gudaysa miyuu kasoo toos qabla wusuulihi intaanu gaadhinba ila alxadd almujzi ninkan la tukinayaa heerkii rukuucda inta aanu gaadhin ma intaasuu kasoo toosay aw bacda mise intaa isku gaadheen kadib sidaasaa shakigiisu yahay maxaddii fiicnayd intaa isku gaadheen ka hor buu soo toos intaydaan isku gaadhin buu soo toosay mise intaa isku gaadheen talow ragcaddii ma haleeshay mise maad haleelin ba isugu biya shubata shakiganiba hadduu yimi ragcaddaa muu soo gaadhin aw kaana rukuucu hayra maxsuub amaba rukuucdaad imaamkan ku imaamkan ku gaadhayba may ahaynba mid tirsan lilimaami umay tirsanayn ka muxdisin waaba mid waysela wakadaa man bihi najaasatun khafiya amaba qofkan ba nijaas qarsoon oo markii dambe soo baxdaaba ku jirta aw rukuuca khaamisa ama ragcad shanaad rukuucdeediiba wey tanaad kaga xidhantay lam yudrik intaasoo jeerba salaadii way kugu xidhmi kartaa laakiin ragcadda ma soo gaadhin ragcaddaa muu soo gaadhin lam yudrik alragcata fi dalika kulli oo dee imaamka waktiyaashaasoo kale uma tirsano ragcad ama waa bilaaweyso ama nijaas baaba ku waxaysan oo shardi shuruudihii salaada kamida baa la waayay amaba ragcadaniba uma tirsanee dee waa mid shanaad oo sahwi ula imanayo kolkaas uma tirsana ragcaddaasi adiguna waa inaad gadaal kala timaada ragcaddii isdhegamarin maysid oo odhan maysid ninkan hadduu shan tukaday anagu khaamisadun baabaanu kasoo gaadhe dee saddex tan baan tukanaya odhan maysid inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih idan hadday aanay u tirsanayn adna yay kuu tirsanaan waxaa lagu dayanayaa imaamka taas wey ragcad bu k ayuu kaala horeeyay imaamka dabeedna waad la tukato saw shan buu ka dhigay adna waad tirsanayso afar bay ku tahay adigiyo dadkii un baaba murmayba mar afar bayna tukaniyo mee shan bay warkaa waxba ha sii gelini ragcaddaa shanaad kuma tirsana mid kale ukac inaad mid kale ukacda wey wamata adraka alictidaala imaamkii markuu kusoo haleela isagoo sarajoogii rukuucda ka dambeeye magaciisa ictidaalka la odhan jiray ku jira markaad ku xidhato famaa bacdahu inta ka dambaysa intaqala macahu mukabiran isagoo allahu akbar laha iskala socda imaamka intuu ku xidho sujuudda ha u raaco hala soo tooso ha iskala socdo wayusabixu tasbiixdii buu wadaya wayatashahadu macahu waanu iskala ataxiyaadsanaya fii gayri mawdicihi meel aanu isagu ataxiyaadsadeenba kan kusoo xidhay laakiin intaa horeo dhami dee uma tirsana oo markuu soo tooso unbaa dee loo tirinaya kolka uu kor usoo kaco unbaa loo odhan doonaa un ko wayusabixu wayatashahadu macahu fii kayri mawdici meeshiisii meel aan ahayn mawdici juluusi lma'muum wey ay tashahud lilma'muum ninkan ma'muumka ahay meel aanu ataxiyaadsan lahayn hadduu ataxiyaadsada imaamka iskala ataxiyaadso matalan ictidaalkii markaad ugu timi wuu sujuuday dabeetana waa labadii sujuudood buu dhamaystay ataxiyaadna wuu dhameeyey markaa dambuu soo kacaa dee ragcaddii aad tirsanayso waa iska macruuf sidaynu dee u tirsana salaada intaa horan ajrigeeda ilaahay qofka kama luminayo laakiin inuu daawadu suga ma ahayne oo dadkaa ilaahay caabuda inuu dul taagnaado maahe si mid mustahziya iyo u egaanin oo dheeldheelaye waa inuu raacaa dadkuu la tukada walaw adrakahu imaamkii hadduu soo gaadho saajidan aw mutashahidan isaga oo sujuudsan ama ataxiyaadsanaya sajada waa la sujuudayaa kolka aw amase jalasa waa fadhiisanayaa bilaa takbiirin isagoo aan waxba allahu akbar sii odhanayn masalan waxaad utimi isagii oo sujuudsan dee la sujuudun allahu akbar sidho la sujuud isagii oo ataxiyaadsanaya ayaad utimi dee la ataxiyaadso markaa shawaaficdu waxa ay leeyihin halkaa takbiirtaasi waxba ma sii takbiiranayo liana hada alhuwiy laysa maxalan lisujuud laysa maxalan litakbiir dheh labada masaleba waa israacinaya markaad u timaado isagii oo sujuud ku jira ama ataxiyaadkii ku jira allahu akbar tan hore aad ku xidhanayso mooyaane taa dambe dee meesheedii ma aha iskala fadhiisa un buu leeyahy oo takbiiruhu meelihii ay lahaayeen baanay ahayn kolka ataxiyaadka usii fadhiisanaysa iyo marka sujuuda bilaa takbiir unbuu marna la sujuudaya marna la fadhiisanaya walaw salama alimaamu haddaba imaamkiibaa salaamo naqsaday ka baxay salaadii wa huwa mawdicu juluusi lmasbuuq fadhigan uu ku salaamo naqsadayna waa meeshii ninkan masbuuqi kollayba uu fadhiisan lahaa qaama mukabiran isagoo allahu akbar le buu istaagaya fain lam yakun haddii aanu ahayn mawdicahu mawdica juluusi lmasbuuq meel aanu fadhiisteen ninkan masbuuqa ahi falaa takbiira takbiiri ma jirto sii socod iyo soo socod meel aan takbiir lahayn buu markaa sheegaya halkan oo masel marka aad ataxiyaadkii la fadhiisatay ragcad adigo ay kuu tahay isaguna salaadiiba ay u dhamaatay ayaad ku xidhantay waad iskala fadhiisatay sii socodkii iyo soo socodka midna takbiir maleyi ayuu ku leeyahy sii socodkii iyo soo socodkii midnaba allahu akbar ma odhanaysid maxaa yeelay meelihii aad odhan lahayd markaad kelidaa tahay maaha laakiin haddii ataxiyaadkii waktigan aad kula kulantay uu yahay markii masel laba ragcadood uu tukaday labana ay hadheen ayaad xidhatay kolkaasi socod iyo soo socodba waad odhanaysa oo waana kaa kala sheegaya mawdicaas maca juluusi lma'muumi kaan adraka macahu rakcatan ragcad buu ugu yimi aw halaaan ama saddex buu ugu yimi talan labuu la tukaday iyadoy laba u hadheen laba ayuu la tukaday labana way u hadheen markuu sii kacayo allahu akbar buu odhanaya waayo hadduu keli yahay dee kollayba u odhan lahaa kollayba markuu sii kacayo keli hadduu yahayna atixiyaadka hore markuu ka kacayo wuu odhan lahaa masaladan uu sheegaya waxa weya markuu goonida yahay meelihii aanu allahu akbar yidhaahdeen markanuu imaamka ama ku xidhanayo ama ka goosanayo dee ay salaada imaamka u dhamaato labadaa jeer allahu akbar ha wuu iska daynayaa hayne waxa uu ka dhigan yahay nin gooni u tukanayo oo kale uu ka dhigan yahay markaanaad salaada imaamka ku xidhato iyo markaanaad ka kacday waxaad ka dhigan tahay dee ninaan la soconine sidii macno mustaqil ah oo gooniya markaad goonida tahay meeshii aanad allahu akbar ad odhan jirin oo kale waad ka daynaysaa kolka laakiin haddaad la socoto isaga dee wixii uu yidhaahdaba waad odhanaysa iyo takbiirkuu yidhahdaba waa ku-xidhashadii utan uu ka hadlaya walow adrakahu hadduu soo gaaro imaamkii saajidan aw mutashahidan sajada hala sujuudo aw jalasa ama hala fadhiisto bilaa takbiirin takbiir la-aan oo de waa meeshii aanu takbiir odhanayn walow sallama alimaamu hadduu imaamkii assalaamu calaykum yidhahdo ka baxo wa huwa juluuskanina ama fadhiganina mawdicu juluusi lmasbuuq ee masbuuqaan isla fahamnay waa kii salaada lagala horreeyey qofkan masbuuq ahay meeshii uu fadhiisan lahaa ay tahay macnaa laba ragcadood buu tukado dee kollay baa taxiyaadkan u fadhiisan lahaa qaama muqabiran allahu akbar buu sii odhanaya markuu sii kacay fain lam yakun fadhigan haddaanu ahayn mawdicahu meelaanu kolka horeba fadhiisteen dee hal ragcad buu la tukaday ama saddex buu imaamka la tukaday meelahaasoo kale dee ataxiyaad hore muu fadhiisan jiray falaa takbiir saas wey wain adraka haddii uu soo gaaro alimaama qabla an yusallima intaanu imaamkii assalaamu calaykum odhanin buu soo gaadhay weliba ta hore adraka fadiilata aljamaca jamaca fadligiisii wuu soo gaadhay ayuu iska nuqsaamin allahu akbar markii aad tidhi aanad fadhiisaninba ayuu assalaamu calaykum ayuu isaguna yidhi tii hore oy ka baxaanba markaa kaga baxayaaba markaas oanaya jamci noo eegaaga markaa fadligii jamcana wuu soo gaadhay oo toddobiyo labaatankii darajana soo gaadh waana kan ku dhoobaystee dabeed min jadiid mid ku noqday kalatii naqadat ghaslaha dabeedna waa kii dee kasoo hadlayay inuu samaynayo isticaadadii iyo ducaa istiftaaxi iyo isticaadadii iyo qiradiisii iyo halkaa ka wadaya kolka waa in yarbu ku qaaday waa ninkii intuu islaamay shahiiday oo kale dabeedna markii horena kaafir ahaa markii dambena shahiid camila muxuu xadiidku ahaa camila qaliila wa ujra kaiira haddaba masale la isku khilaafsan yahay buu ishaaray markaasaa waxa uhi wamaa adrakahu wixii uu soo gaadhay haddaba fa huwa awalu salaatihi weeye waa salaadiisa xaggeedii hore wamaa ya'tii bihi waxa uu la iman doono bacda salaam alimaam imaamku marka uu salaamo naqsado waxa uu la imanayaana fahuwa aakhiru salaatihi salaadiisa aakhirkeedii wey wamaa adrakahu fahuwa awalu salaatih wamaa ya'tii bihi bacda salaami alimaami fahuwa aakhiru salaatih imaamkanow waxaan leeyahay masbuuqanow intii uu imaamka kusoo gaadhay salaadiisa qeybteedii hore wey intii uu dhammaystirayeyna waa salaadiisa qaybteedii dambe xukun baa laga binaynaya ogow qolaa waxay leeyihiin intanuu imaamka kusoo gaadhay waa salaadiisa aakhirkeedii ayay leeyihin intan kalena macnaha dee wuu dhamaystiraya wixii ka tegayna waa dhamaystiraya waxaa la wada deliishanayaa xadiid keliya oo fama fasaluu ma adraktum maca alimaam calaa macna alxadiid aw calaa macna riwaaya wixii imaamka a la soo gaadhaan tukada wamaa faatakum fa atimu wixii idinka tagana dhammaystira wamaa faatakum fa atimu markaa waxay leeyihin qolada shaaficiyada haddii la yidhi waxaaha la dhammaystiro waa wax awel iyo aakhir kale leh oo awalkiisiina socday aakhirkiisiina la dhammaystirayo markaa ninkani dee intanu imaamka la tukaday salaada awalkeediiba hayde intan kale uu ka dabageynayaana waa itmaamkiiyo waa dhammaystirkii salaadiisa qolyaha kalena waxay leeyihin wamaa faatakum bu xadiidku yihi wamaa faatakum wixii idinka tegey riwaayaanka qaarkood baa faqdu ahaa faqdu idan markaa hadii la yidhi shaygaasi waa tegay hadii la yidhi iyo qadaya hadii la yidhi dee qaybtan aad soo gaadhay waa bilowgii waxaan dambena wuxuunay noqonayaan shay aad soo qadaynayso markaa aad ka dabageynayso qolyaha shawaaficda aad moodaa qawlkooda inuu yar raajix yahay marka la eego min xayu daliil walcaqli intaba ila waa awalu salaati waxu diidayaa ma jiro haddaba haddii sidaa la yihi fa yuciidu wuxuu soo celinayaa fiihi shaygaa aakhiru salaatihi alqunuuta de shaygii qunuudka ahaa buu la imanaya oo dee waa aakhiru salaatii buu la iman jiray qofku qunuudka intaasaa markaa kala cad waxaa kaloo dee daba socda jahrigii iyo qiraa'atu suura iyo kuweelahaasina masaladanay daba socdaan haddii la yidhaahdo waxaanu imaamka kusoo gaadhay waa awalu salaatihi haddii la yidhaahdo intan markii imaamku uu dhamaystay intan u kacayna waa aakhiru salaatihi haddii la yidhaahdo dee kolkanuu imaamkii ka kaco lama jaarayo suuraddiina ma akriyayo labadii ragcadood dambe laakiin haddii la yidhaahdo intan imaamka dabadi uu tukanaya waa aakhiru salaatihi haddii la yidhaahdo de waa inu jahrigiina la yimaadaa bas akriyaa suuradiina saasay noqonay maslada intaasaa daba socota wayajibu mutaabacatu limaami fi lafcaal imaamka in la daba socdo weeye afcaasha oo aan laga horeyn walaakin ibtidaau ficlihi walyakun ibtidaau ficlihi ficilka maamuumku goorta uu bilaabmaya ha ahaado mutaakhiran mid ka dambeeya can ibtidaai bilowga ficilkiisa wa mutaqadiman mid ka horeeyana ha ahaado calaa faraaqihi intaanu ka bixin imaamka ku tukinaya buu ku yihi ficilkiisa markuu bilaabayo ka dambe oo ha bilaabo ha dhex galo markuu sii gebagabaynayana kaaga bilow oo matalan sujuudoo kale u hoobtay markuu fooda soo dhigayo sii dhigayo adigu soo bilow soo fororsigaaga marka uu rukuucda tegayo rukuucda markuu jilbaha sii qabsanayo adiguna soo bilow soo fororsiga macnaha waxay la dhadhaminayaa un macnihii ahaa tacqiibkii faad waidaa kabara fakabiru waidaa rakaca farkacu saas oo kale markaa tartiibkan maca tacqiibka ay taasuu keenaya sida labadaa shay isdaba socdaa isaga dambeeyaanun ha ahaado oo shaygan gudagalkiisa iyo ibtidihiisana ha kaga dambeeyo hana ahaado mutaqadiman calaa faraaqi intaanu ka bixin oo shayga aanu ka wada dhammaanin rugniga adiguna bilowkaaga asxaabtana ridwaan ullahi calayhim waxay leeyihiin maanaan soo foorarsan jirin ilaa imaamku sujuudda ula dhaco dee nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ki ilaha inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih in lagu daydo oo daba socdo laakin dee imaamba noqon maayo haddii la horboodo kalaa imaam noqonayo dambeeye un midda kale waxa uu rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam yaanu ka cabsanayn madaxiisa madax dameer inuu ilaahay urogo qofka ka hor toosaya imaamka waa waciid adag wey waana kuwan uu ka hadli doono marka wayutaabicuhu fi laqwaali aydan xagga qawlkana wuu ku daba soconaya iyo qirada allahu akbar allahu akbar isna wuu ka daba odhan wuxuu akriyay faatixadii suuraddiina waa bilaabay haka daba akriya un aqwaashana saasuu daba soconaya ila ta'miina aamiinta mooyaane fa yuqaarinuhu fiihi isaga aamiinta ah muxuu samaynayaa lamid buu noqonayaa oo uu kula soconaya isaga macnaha isku mar bay odhanayaan idaa amana alimaamu faaminuu markuu imaamku aamin yidhaahdo aamin dhaha ma mawaafaqa ta'miinuhu ta'miin almalaa'ikati gufira lahu ma taqadama min danbi aamintii aamin aamiintiisa iyo aaminta malaa'igtu qofka iswaafaqaan dembigiisii horaa loo dhaafaa aaminta malaa'igtuna goorma imanaysa markuu imaamku aaminta bilaabo ayay imanaysaa way la aaminsanaysaa jamicii imaamkii malaa'igta intuba waa inay isku wada mid noqdaan qolo idan fa'daasi bimacna lawaaw ayay leedahay oo tartiibkii tacqiibka lahaa ma laha markaa wada aaminsada weeyaan aaminta iyadii aaminta malaa'igta ilaahay iswaafajibay malaaigta ayay ku ducaysaan soomaalidu waa duca wanaagsan walaw qaaranahu fi takbiirati lixraam takbiiratu lixraamkiibuu ayuu la xidhiidhiyey oo imaamkiiyo isagiibaa mar allahu akbar wada yidhi meelu ku qadimayeyba aw shaka ama wuxuu shakiyey hal qaaranahu talow ma isku mar baad tidhaahdeen lam tancaqid maba guntamayso aw fii kayrihi waxyaabihii kaluu la xidhiidhsamay rukuucdii iyo sujuuddii unbuu baalboodaya kuriha karaahu ku dhacay wafaatatu fadiilatu ljamaca jamaca fadligiisiina waa dhaafay ninka waayo dee waciid adag baa kusoo aroray nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam madaxiisa inuu madaxa dameer ilahay madaxa xayawaanka ilahay u rabo miyaanu ka yaabeen asawra asaximaaq markaa fadligii jamca baa ninkii ka lumaya de hadduu meeshii yimi fadligii jamcuna dhaafay maxaasoo kan dhib mutay maaha isagoo gurigiisii ku tukaday intaasoo kiilo kasoo socda unbuu ka dhigan yahay ictidaalka iyo had iyo jeer bayna sajdaynka iyo markaad in yar yar dheer yar dheerayso waxaad arkaysa odayaal sanka in yar dhulka usii wada jirsiinaya oo dirqis kusii hayo haddii aad in yar adna kasii hayso lagaba yaabo inay dhulka tagaan ay soo taabtaan markaa way la qabsadeen oo sii socod iyo soo socod aan kala hadh lahayn bay samaynayaan wain sabaqahu ilaa rukni imaamka laftigiisiiba rukni buu kala horreeyey bal noo fasirtaa bian rakaca qablahu imaamka hortiiba uu iska rukuucayda kuriha waa karaaho maxaa dhacaya marka wanubdib alcawdu ilaa mutaabacati si uu uga dambeeyo waynu dib usoo toosaa imaamkii oon weli rukuucin buu isagu rukuucay imaamkiina waa taagan yahay ha soo tooso dabeetana markuu imaamku rukuucaha ka dambeeyo wain sabaqahu biruknin rukni buu markaa kala horreeyeyba kolka hore ilaa ruknin bay ahayd rukni buu uga horreeyey kanna wuu kala horreeyey way yar kala duwan yahin farqibaa udhexeeya imaamku wuu soo bilbilaabayay kaa marka hore kanna imaamkii oon bilaabinba buu isagu sameeyeyba ficilkan bian ra bian rafaca rakaca wa rafaca intuu rukuucay buu soo dhamaystayba oo kolkii hore isagii imaamkaaba isku soo gaadhe imaamkii oo weli taagan buu ugu yimiba sara joog dad nooc badan ile uma makata markaasuu yala joogayba xataa rafaca alimaam imaamkiiba ilaa uu markaas soo toosa oo sarajooguu ku sugayay xaruma walam tabtul xaraan buu ku dhacay laakiin salaaddii ma buraysa bu salaatu lma'muum buri mayso aw biruknayni camdan laba rukni buu kala horreeyey ogaana ah batalat way buraysa aw sahwan salaa ma burayso walaa yucaddu bi hadi rakca ragcaddaana looma tirinayo ninkan isaga ahay wuu rukuucay dabeetana wuu iska soo toosay sujuudda xaggeediibuu u kacay imaamkiina waa taagan yahay intaasoo arrimood intuu samaynaya ogaadna wuu yeelay salaadii way ka burtay wadaadka innamaa jucila alimaamu liyutama bih kumuu dayanin kamanuu goosanin nusnusna diintu ma taqaan in dee qofkii imaamna u maamuumna uu ahaado munf ma'muum hagaagsanna aanu ahayn munfaridna aanu ahayn labadii wax udhaxeeya ma jiraan haddaba salaadiisi way buraysaa oo waxaan dee waxay markaa noqotay fa huwa raddun kii la yidhi man camila camalan laysa caleyhi amruna fa huwa radd marduudkaasay ku dhacdo masaa'ilkaasaa kollay loo daliishanaya xadiidkaasa caama haddii sahwi ay tahay oo ninkaniba intuu wuu maqan yahayba labadan rukniba intuu la imanayo waa maqan yahay markaa salaa dee ma burayse ragcaddaasumaan laakiin loo tirinaynin fayaati bacda salaami imaami bacda salaami imaamihi biragca markuu imaamku salaamo naqsado kadib buu ragcad u kacaya ilan tii markaa sida mashruuca aan ahayn u dhacday meesha way ka baxday way gooday intii faasidkaay baa salaadiisii laga jaraye salaad dhan go-anyay ka noqonayn qiyaamaha ha dhamaystira xagga dambe wain takhallafa biruknin bilaa cudrin kuriha maanta waa kahadhidii tani taasi ka horrayntiibay ahayde kahadhidii baa la galay wuu iska yala habsaamay cudurdaarba iyadoonu jirin buu rukni kala dambeeyey karaahiyu ku dhacay de aw biruknayni buu kala dambeeyey badalad kolkaana raacay marka dee cudurdaarkan waxa ugu qaydaya haddii cudurdaar uu jiro dee wuu ka hadli doonaa iyada oo cudurdaarku waxa uu yahay wuu xusi doonaa laakin iyadoo wax cudurdaara aanu lahayn qofkii inuu amaba sunno iskaga sii akriya iyo qiro kalau iska sii akriya iyo faatixada ka dambaysa ama adkaar kale isku mashquuliyeyba oo sii habsaamiyey oo dadka qaar baad arkaysa imaamkii oo dee sala jooga faatixadii ka dhow dhow isagoo weli sujuuddii ku hadhan oo sii khushuucsan oo weli sujuudda ducadeedii sii wada iska jirtaa iska dhacad haddaba waxau ihi fain rakaca haddii uu rukuuco wactadala waanu ka soo toos walmaamuumu bacdu qaa'im welina waa taagan yahay kii la tukinay lam tabtul ma burayso goormay macnaha waxa uu kuleeyahay labadii rukni baan la xin ayaan xasilin labada rukni buu kuu sawirayaa siday ku xasili karaan waa in labadoodaba la dhamaystiraa ka saddexaad uu imaamku galaa siday labada rukni ku imanayaan waxa weeye inuu labadoodaba intuu kamilo ka saddexaad u gudbo wuu rukuucay imaamkii waanu ictidaalay maamuumkiina wuu taagan yahay weli laba rukni lamuu dhaafin fain hawiya fain hawaa hadduu hoobto liyasjuda si uu sujuudo wa huwa qaa'im ma'muumkiina uu taagan yahay bacd weli batala dee kolkaas buray labadii rukni dee wuu ka baxay oo waa kan sujuuddiisu diyaariyey oo gudbay waxa ihi haddaba wain lam yabluqi sujuuda haddii yaanu sujuudda gaadhin be wain lam yabliqi sujuuda sujuudda yaanu gaadhin be liannahu kamala ruknayni labadii rukni buu dhamaystiray markaanu kuleeyay laba rukni waa inuu kala horeeyo sawirka ay leedahay baa waxay tahay buu kuleeyahy waa inuu kii hore dhameeyo kii dambena dhameeyo ka saddexaadna bilaabo cudurdaarkiibuu haddaba sheegay wain takhallafa bicudrin cudurdaar buu uga habsaamay ka buطi qiraa'ati qiradiisaaba ninkan iska badi ahoo dee waa nin qiradiisa yala habsatay khilqiy dee abuurkiisaaba ma og tahay cagsi baa iskaga jira oo haghag uu leeyahayo faatixada jihaad ku wada jiraa ninkan oo aada u kana imaamkiina waa dheeraynaya laa liwaswasatin waswas maya dareenkaa isagu liita haddii qofkan uu kolba ku celinayo faatixada ihdinaadaasu may ka qabsata ihdinaadaasu ku celcelinaya markaasay dabeetana dhowr meelooda caynkaasa buu wadaa intaasuu faatixadii ka soconaya imaamku iyo rukuucdiiy sujuudiya wixii o dhan oo taasaa dhibka keenaysa taa laguma cudur daaray shaydaanka dee ha iska reebo oo ha yidhaahda markuu idhaahdo ihdinaa maad o dhan maya waan idhiyo ku dah ha yidhaahda shaydaanka saasaa laga garhelaaya dumika allahu akbar marka aad tidhaahdo uu ku idhaahdo maad maqlayn ama arkaantii qalbiga may marayn yeelkeedun baa laya nabiguna calayhi salaatu wasalaam taasuu ku muujiyey ficilo markii uu weysaystay waa kii inoo jideeyey in gacanta intoo in biyaa la daro halkaa gunti qabadka ee nabasta dusheeda in lagu shubo mar macnaha taasi waxay jawaab uga tahay markuu idhaahdo afku waxbuu qoyan yahay inaad ugu jawaabto waa biyahan ku shubay tanna waa noocii oo kale ila nin baa laysa yaa la murmayaa laa liwaswasati waswaaskaasi ma jiro kolley waswaasku hadduu qofka ku bato dhibkiisuu leeyahay xataa rakaca alimaamu imaamkii ilaahu rukuucay ilaahu imaamkii rukuucay wuu habsaamay ninkani lazimahu waxaa waajib ku ah itmaamu lfaatixa inuu faatixadii dhamaystiro kol hadduu imaamkii rukuucay faatixadii horta ha dhamaystiro ila waa faradiyadii wayascaa khalfahu dabadiisunbuu l ayuunbuu ordaya dabadiis unbuu sii soconayaa aad u isku dayaya inuu daba socdo wayascaa khalfa dabadiisu ordaya maa lam yasbiqhu haddii aanu kala horaynin biaktara wax ka badan min halaathati arkaanin saddex rugni saddex rugni wax ka badan haddaanu kala horayn qofkani cudurdaar buu leeyahay ha iska daba ordo hana ka dambeeyo laakiin saddex rugni waa rukuuc ictidaal sujuuddii hore weelaha wey haddii aanu kuwaa kala horayn fain zaada saddexdii rukniba waa ka ziyaaday ninkan wixii imaamkii uu kala dheereeyey waafaqahu wuxuu ku waafaqayaa fi ma huwa fiihi waxaan uu ku sugan yahay maal waladaalin markan uu leeyahay maamuumku isagu waxaaba ku jiraaba fadhigii udhexeeyey labada sujuudood ayuu ku jiraa oo maxaa u dhiman rukuucdii ictidaalkii iyo sujuuddii hore saddexdaasi way u dhiban yihin intuu fo toos u fadhiista un sujuud bayna sajidaynka ha la fadhiisto sujuudda labaad un dee miyaad iga dheeraynaysa ha yidhahdo halkaa ha kala wado waafaqahu fi ma huwa fiih maxaa dhacaya marka uma yatadaaraku uu ka daba tegi uun maa faatahu wixii ka tegay bacda salaami markuu imaamku salaamo naqsadunbu ragcad ukacaya meesha arrimihii baa la isku wadaya qiradii faatixada ha ilaaliyo qawlkiisi adkaanaha loogu cudur daaro wixii dhaafayna macnaha horta jamiciina yuu ka goosanin kani mid la gaari karaba mahayuu odhanayuu ka goosanin jamiciina ha wado ragcadihiina wixii ka tegay ha gaadho intaasu arrimood ha isku daro waidaa axasa alimaamu masalo kale u gudbay waidaa axasa alimaam kii wax tukinaya kolka uu dareemo bidaakilin mid soo gelaya wa huwa raakicun imaamkiina waa rukuucsan yahay qof albaabka ka soo galayuu dareemay aw fi tashahud alakhiir ama ataxiyaadkii u dambeeyey buu ku jiraa imaamku assalaamu calaykum ti un baa u hadhay nudiba waxaa la suneeyey intidaaruhu inuu sugo qofkaas soo gelaya qofkaas soo gelaya ha sugo maxaa daliil u ah nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadii la odhan jiray salaatulkhoofka marka uu dee tukanayo asxaabta u imanaya wuu ku sugayey ataxiyaadka wuu u dheeraynayay baan leeyahay kuwa la tukanaya si ay ragcadaha u hadhay usoo dhamaystaan ila laba ragcadood buu tukanaya markaa jamicii hore ee safka dagaalka ka yimid ragcad bay la tukanayaan talabaadna dhexdooda ay kusii dhamaystirayaan dhexda jamicii kala difaaca ku jirana intay soo baxaan bay ragcad la tukanayaan talabaad intay tukanayaan ay ukacayaan ataxiyaadka kusugi jira sugidda halkaa waa looga daliishan karaa waxaa kaloo waarida in nin uu yimi jamicii iyadoo laga baxay uu nabigu laha ayaa ku sadaqaysanaya ninka oo salaadii dartii uu soo celinaya dabeedna abubakar baa tukiyey ninkii oo dee la jamac noqday marka labadan arrimoodba waxay muujinayaan sugiddaasi inay mashruucta qolyaha qaarkood waa ka yar murmaan marka shuruudaa laakiin loo xidhaya qofka albaabka kasoo gelaya markaad ataxiyaadka kusugaysa amaba rukuucda shuruudahana jira bishardi al an yakuna waa inuu yahay qad dakala almasjid horta masaajidka gudihiisa waa inuu kusoo xadhooday waa mid dibadda hadduu kasoo qaylaya maya wa anlaa yafxusha tuulu sugitaankanna waa inaanu dheeraanin oo dherar foolxun waa inaanu noqonin haddii dadkiiba wada goraraya jamaca ahaa dee mid halkaa kasoo socdo lama sugayo oo mise jaamaca weyn oo kale imanka haddii laydhaha la sugo dee mise tallaabuu soo qaadaya albaabkaa kaga soo galaa ilaa mixraabta intuu usoo soconaya ama safka uhoreeya waa muddo dheer masjidkii baa dee weyn macnaha wa an yaqsida daaca cibaadan waa inuu uga jeedo ilahay waa inuu ku adeecayo laa tamyiizahu laakiin qofkan inuu dadka ka sooco iyo wa ikraamahu inuu maamuuso taasi meesha waa inaanay ku jirin muxaabaad iyo gacaltan kale meesha waa inaanu ku jirin dee ilaahay caabudidii iyo ninkan daaco ugu hiili uun waa inay arrintu ka tahay markan uu sugayo markaa sideebay tamyiiskii noqonaya bian yantadira shariifa duna alxaqiir haddii laakiin ka wanaagsan uu sugayo hebelka codkiisa uu garanayo dee ama sijaarka ama acyaanta ah ka iska xaqiirka ee faqiirka ahna markuu hadalkiisa gar garto uu ka toosayo taasi waa midab kala soc wey oo taasi kuma jirta iyada ay ka xumaatay marka waa shardi bu macnaha shuruudani waxay jawaab u noqonayaan qolyaha yidhi camalkan cid kaloon ilaahay ahayn baa lala wadaajiyay mar haddaad hebella salaada ku dhex sugtay cid kalead la wadaajisay bay leeyihin oo ishraaq baaba meeshii soo galayba dee ishraaq anaba waa kula qabnaaye tamyiiskani waa inaanu jirin buan dadka wixii aanu ahayn midab kala socan waa inaanu simaynaynin qofkani laakin ishraaq lama odhanayo camalkii mar walba ilaahay un baa loo gudanaya rabbi dartiin waa inula jeedo wayukrahu fi kayri rukuuci watashahud ataxiyaadka iyo rukuucda meelaan ahayn inuu kusugaa waa karaahiya muxuu ka sugiba dee labadaa waxbaa muraad baa la leeyaha rukuucdana dee ragcaddu soo gaadhaya ataxiyaadka u dambeeya markuu kusugayana muxuu soo gaadhayaa dee jamci laakin meelihii kaleo dhan dee meeshuu kasoo gaadhaaba waa isla halkii kaleo jamci uu soo gaadhaya masaajidadii buu gudbay haddaba walaw kaana limasjidin imaamu raatib masjid haddii uu iska leeyahay imaam joogto ah waa la kala qaadaya walam yakun madruuqan aanu ahayna mid shaaric ku yaala laakiin mid xaafad yar ku yaala wey kuriha ligayri ima kuriha ligayrihi kaa tukiya cidda aan ahayn waxa karaahowa iqaamat ljamaacati fiih jamac inay ku ogaan bigayri idnihi kii oo aan ogolayn wain kaana madruuqan masjidkii hadduu shaaric ku yaalo iyo suuqa bartankiisa oo jamciisu badan yahay aw laa imaama lahu amaba cidtu kisaaba aanay jirina kolba kii helaa ka waageerta lam yukrah lama karaahaysanin wey waa masalo laga yaabo ras- risaaladaba in laga qoro isagu sadarkaa kaga gudbay ee kollay dadaha mudaawalaadka ee markaa madhabkuna ay ka hadlaan oo shaafici laftiisu aada uga hadlo saasay uqaybiyeen masaajidadii macnaha jamaacadii labaad ee la oogayey ma la oogi karaa mise lama oogi karo jawaabtaasay ka bixiyeen shawaaficu masaajidii baa laba loo qaybinaya in ay tahay meel yaroo kooban iyo inay tahay meel furan labadaasaa loo kala qaaday hadii ay tahay mid xaafad ku yaallo mar un jamca la tukado mid labaadba lahayn dee kayma karaatibka ah loo daayo haddii intaa lagu qordiyo oo midna dhinacaa kale un ka goosto isqabsi unbaa bilaabmaya oo itaal kastaba ha ahaatee wixii dee waa ri'aasadii iyo markaa madax shay madaxa qofkii uu yahay weeyaan madax diimeed wey saa darteed in loo daayo jamaca ha tukiya ninkaasi wey masjidkii haddii jamciisi uu badan yahay oo ummadii mar qura aanay suurooba inay kulmaan oo saxmadiisi ay badan tahay dee jamaca labaad uu tukan karaa haddii aanu raatibba lahayna dee ummadda kolba kii ku fiican ay yimaadaa tukin saasay ukala qaadeen qasamu lmasaajida ilaa madruqa wagayri madruqa fajawazu ljamacata athaniya fi lmadruqa laa gayraha waka marka axaadiista dee qaarkood baa soo arooray in asxaabta sida anas baan umalaynaya inuu ahaa in mararkii qaarkood intoo loo sheegay in jamci uu tukaday xagga guriga isaga noqday amaba riwaayo lafteeda saan filaya nabiga laftiisa kasoo aroortay inuu guriga iskaga tukaday mar loo sheegay jamca in uu tukaday markaas xaaladda nusuusta qaar diidaya qaar ogolbay jawaabahan iyagu ka bixiyeen kolka haddii shaafici xataa qolyaha diidan jamaacada labaad ay qowlkiisa soo qaataan waxaa kollay madhabka sida raajixa ama saxiix waa sidaa inay saa u kala qaadeen baa raajixa madhabka shaaficiyada dhexdooda taa waa ka gudbaa waxau ihi waman sallaa munfaridan qofka keli isaga tukanaya aw fi jamaacatin ama jamacbaabuu ku tukanaya uma uma wajada jamaacatan jamac buu helay tusallii tukanaysa nudiba an yuciida macahu inuu iyaga la soo celiyo ayaa loo suneeyey biniyati lfardiya farad buu niyoonaya wataqacu naflan sunnana way noqonaysa qofkii kelibuu u tukaday jamac baanu helay ha soo celiya sunne uta jamac yar buu la tukaday jamac badanna wuu helay ha soo celiya sunne u noqonay laakiin markuu xidhanayo dee salaadii faradka ahayd hawniyooda maxaa daliil u ah nabigu calayhi salaatu wasalaam salaad subax buu arkay nin fadhiyaalkaa war maxaa kugu dhacay bu jamicii baan xaafadayadii kusoo tu waan xaafadayadii baan kusoo tukaday bu dabeetana dee anigu kol haddaan taydii soo tukaday dee waan idin sugayuun intaa idinkuna dhamaysanaysaan diin sidaa ha samaynin buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam markaad halkaa kusoo tukateed jamaca hesho soo celi oo jamacana la tuko si aada fadligii uhesho jamaacada markaa salaadan magaceeda waxaa loo yaqaanaa salaat mucaada waa salaadii la soo celinayo waa salaad niyadeeduna farad tahay sunana ah taasina waa baabkaas oo haddii laba qof iyo saddexii ay ku tukadeen oo jamciyo ku jira uu yimid dee hala tukada ha iska soo celiyo wayundabu lilimaami takfiif imaamkii dadka tukinaya waxaa loo suneeyey inuu fududeeyo salaadii maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam kolkii mucaad looga soo ashkatooday mucaad oo dee nin qiro badan ahaa qur-aanka aada u tadaburay oo dheeraynayay nin baa yidhi salaada waxaan uga tegayaa mucaad uu ka xanaaqay nabigu afatanun anta afatanun anta afatan anta ya mucaad bun war maxaad u dheeraynaysaa halkan suuradan dhexdhexe ku akri ida samaamshaqad iyo suuradan kale en samadaariq iyo kuwa hoos fain calima hadduu ogaaday ridaa maxsuuriina dad kooban raali noqoshahooda bitadwiili ka raaliya nudiba xiinaidin tadwiilkii waa sunne marka salaadaha la sheegay inuu nebigu dheereeyeyna taasaa lagu fasiraya ilaa axaadiistiibay qaarna soo arooreen qowlkii nebiga iyadoo uu leeyahay suuradaha gaagaaban ha lagu akriyo yaan la dheeraynin qaarna ay soo arooreen inuu nebigu suurado dhaadheer ummadda ku tukiyey amaba sunayaasha qaarkood jusasuu ku tukiyey marka labadaasaan u kala qaadnay bayna haddii la ogyahay dadku inay raali yihiin waa loo dheeray hadii la ogyahay inay isku jiraan dee nabigu waxa u leeyahay faina fiihim aلsaqima wاضacifa wاlkabira wadalxaaja fi bacdi riwaayaat cala اkhtilaafi riwaayaat mar mid bukaa ku jiro oo mid muraad u degdegayaa ku jiro oo dukaankii ama ka cidlo yahay oo mid yuururo oo gaboobay baa ku jiro oo dee kolkaa dadkii ha la isku wado oo iyaan la kala eri wayundabu waa waxaa kaloo la suneeyey buli talqiinu imaami in waqafat qira'atu qiradii hadday iska taagta imaamkii in loo laqimo oo loo u loo hinjiyo si uu markaa u dhaqaajiyo oo bartan uu iska soo taagay in markaa loo furo wey oo nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin buu aayad garan waayey dabeedna waa iska rukuucay maya waxbaabu ka tegayba markaa nin baa ku yihi aayaddaa iyo aayaddaas aayaddaasad ka tagtay bu aayad hiblaayo mar maxaad ii xusuusin weyday bu maalinna qiradii baa markaa iska taagtay iltabast calayhi lqira'a iskaga egaatay markii dambe uu soo jeestay uu ka baxay buu ubay ku yidhi miyaanad nala tukanin maya waa inala tukaday bu oo haddaa maxaad iigu sheegi weyday bu waa xadiid sugan wey laakiin in dee dadkao dham ay wada qayliyaan maaha darsin baa qaylaya isagiiba wuu sii waswaasaya karaar kale u sii qaadanaya markaa dhibkeeda leeda marka horeba dad ulul axlaam oo liyalini ulul axlaami minkum wanuha ayuu nabigu odhan jiray inta dee ama xufaada ama qirada ku fiican inay ka ag dhawaadaan dabeetana mid ama laba la isku ogaado inay u sheegaan sidaasay ku wanaagsanta iyo baraarujinta markaa ragcadaha iyo saas fiican isaga laftiisuna mar haddii ay iltibaasu kaga dhaco inaanu celcelinin oonu isqasin weeye markaa uu garan waayo waa inu aamusaa dabeetana uu sheega nidaamkaa iyo afgarashada wanaagsan baa lagu wada soconaya wa in nasiya haddii uu iloobo dikran buu ilaaway jahara bihi lma'muum ma'muumkii dee uu la jahri liyasmacahu si uu dee u maqashiiyo markaasuu dabeetana la iman doonaa mada tasbiixdii buu iloobay ama dikri la odhan lahaa korun buu ugu yaro dhawaaqaya maala wala daalin markuu yidhi buu dareemay inaanu soo wadinba suurad dee ha ha ishaaro oo inuu akriyo ha ishaaro aw ficlan buu ilaaway sabaxa ha tasbiixsado hadii ragcadaabuha dhantuu ka fadhiisto subxaana allah ha yidhaahdo fain tadakarahu limaamu imaamkii hadduu xusuusto camila bihi kaasuu ku camal falaya wain lam yataakarahu haddii aanu xusuusanina lam yajuzi alcamalu inuu ku camal falaa ma banaana biqawlin ma'muumiina walaa gayrihim dadkan uu tukinaya iyo cid kale toona hadalkooda inuu maqlo maaha wain kasuruu haba bateen bu maal dee wuu xusuusanba waayey isaga laftiisii marka hadalkooda kuma camal falayo haddii qaar kaleoo tukanayo aan tukanayno ag jooga ay yidhahdaan ragcad baad ka tagtayna haddaanu ku qanacsanay dhegaysan maayo wain kasuruu raajix maaha sida muctamadka ahi waxa wey dadku hadday badan yihin dee wuu dhegaysan waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii hore wuu dhegaysa muu ka maqal